sida aad warkeenna xalab aad ku maqasheen ururka al-shabaab ayaa waxaa weerar uu ku qaaday xarunta madaxtooyada ee soomaaliya dowladda ayaa waxay sheegtay in afar nin ay weerarkaasi soo qaadeen kuwaas oo saddex ka mida la dilay midna nolo lagu qabtay dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shir jaraa'id qabtay weerarkaasi kadib ayaa sheegay inuu bad qabo kuna sugan yahay gurigiisa oo ku dhex yaalla aqalka madaxtooyada warbixin arrimahaasi ka hadlaysa ayaa waxaa diyaariya oo soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere
shirka jaraa'id ee ka dhacay xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ayaa waxaa wada qabtay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wasiirka warfaafinta dowladda federaalka mustafa dhuxulow wasiirka ayaa ugu horrayn faahfaahiyey weerarka iyo sida uu dhacay caawa afarkii ayay soo abaabuleen waxauna qorshahooda ahaa runtii inay madaxtooyada ay soo weeraraan arrintaana sidii ay ugu talagaleen uma suurtogelin dadaal dheer oo la sameeyey kadib waxay wateen gaari noocaha afar qof saddex ciidana iyo darowal ay ahaayeen saddexdiina waa la dilay darowalkana isagoo dhaawac ayaa waxaa lahay gacan dowladda ku jiraa qolooyinkaas waxaa u qorshaysan inaan ummadda soomaaliyeed aysan nabad ku afrin inaysan nabad ku noolaanin inay mustaqbalka ummadda soomaaliyeed ay baabiyaan inkastoo dadaal dheer dowladdu ay ku jirto oo runtii ciidamada ay aada u shaqaynayaan haddana mar walba waxaa dhici kara in dhibaatooyinkas kasoo noqnoqdaan dowladdu waxay ballan qaadeen inay dadaal dheer samayso arrimaha ku aadan dadaalkaana waa lasii laba jibaari doonaa go-aan oo aada iyo aada muhiim oona kasoo bixi doonaan dowladda dhinaca kale afhayeenka ciidamada nabadgelyada ee soomaaliya gaashaanla dhexe qaasim axmed rooble oo idaacadda v o a habeenkii xalay la xidhiirtay ayaa sheegay in dhinaca dowladda ay laba askari ka dhaawacmeen afhayeen qaasim rooble ayaa sidoo kale ka hadlay halka ay madaxda dowladdu ku sugnaayeen markii uu weerarku dhacay madaxweynuhu maba uusan joogin fidlada ma uusan joogin markaas ra-iisul wasaare wuu joogay dowladdii oo dhami way joogtay xildhibaanadii way joogeen wasiiradii way joogeen ra-iisul baarlamaanku wuu joogay madaxda oo dhan way joogeen wax guryahooda gaaray ama u dhowaaday ama dhibahoo jiray ma jirin sheekaduna toban daqiiqaba ma aysan dhammayn muddo oo adigu sagaal daqiiqa meelahaasay ahayd isla markiiba ciidanka madaxtooyada ayaa maaragtay gaaray eriyada kale oo dhanna waxaa xiray oo isla markaba ku isku gadaamay ciidamada nabadgelyada ciidanka madaxtooyada soo aftaray ciidamada kalena kulligood waa la wada joogo eriyada kalea la joogay wax kale oo joogay ma jirin madaxweynihii haddeer wuxuu joogaa gurigiisa ra-iisul wasaarihii waa joogaa ra-iisul baarlamaanki wuu joogaa wasiiradii way joogaan taliyayaashu ciidamada way joogaan wax iska bedelay dowladda oo ilaahay abuurtay ma jirin waan gartay ma aha dhacdadii ugu horreysay waa dhacdo soo noqnoqotay hadday ahaato madaxtooyada ama meelaha kale ee dhismayaasha kale dowladda mar walbana dadka weerarka idinku soo qaadaa farsamooyin kala duwan bay isticmaalaan markan wararku waxay nugu soo gaarayaan in gaarigii weerarka idinku soo qaaday uu watay magaca shirkad xarun ku dhex leh madaxtooyada maxaa ka jira arrintaa arrintaas waa xaqiijinaynaa waa xaqiijiskeedii baa hadda la wadaa arrimaha maaragtay dib laga soo saari doonay ka mid tahay ilaa laguma degdegi karo wax lagu hadda aan ku degdegaya ma aha anigu waxaan kuu xaqiijinayaa inay sidaa wax u dhaceen wixii kale oo wararana maaragtay waa soo saari doonaa dhinaciisa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shirkii jaraa'id ee villa soomaaliya ka dhacay ku sheegay in isagu uu weli gurigiisa ku sugan yahay wararka sheegaya in meel kaloo loola cararayna aanay waxba ka jirin
waxaan rabaa caawa dhacdadii dhacday waxaa iyadoo faahfaahsan ka hadlay wasiirka warfaafinta ma doonayo inaan ku noqdo siday wax u dhaceen iyo waxay ahaayeen iyo laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo oo keliya in maxaanku idhahdaayey ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan u sheego dacaayadda iyo brobagandada rakhiiska ah oo ay nimanka nabaddiidka ah faafinayaan oo ay leeyihiin madaxweynaha villa soomaaliya ka cararay madaxweynaha villa soomaaliya laga bixiyey madaxweynaha villa soomaaliya ka tegay waxba kama jiraan gurigaygaan joogaa nabadaan ku joogaa iyo kalsooni badan aniga cid ay qaxinaysana male aniguna nin qaxaya maahe dadka soomaaliyeed ee dowladnimada samaha jecel shabaabna cid madaxweyne qaxi karto iyo cid wasiir qaxi karta iyo cid baarlamaan qaxi karta midna ma dhama waa beentood waa brobaganda waa dacayd aniga carari maayo dowladda carari mayso wasiir cararaya ma jiro baarlamaan iyo xildhibaan cararaya ma jiro waa been waa brobaganda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisu ay ka xoog badan tahay heer ay ku burburto weerarada ururka al-shabaab islamarkaasna u sheegay waalidiinta dhashay dhallinyarada xubnaha ka ah ururka al-shabaab inay carruurtooda xakameeyaan waalidiintana waxaan leeyahay wiilashu yaana idinka dhammaanayna dowladda la shaqeeya si aan u badbaadino wiilashaas nabadooda iyo noloshooda mar kale iyo mar kale waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada soomaaliyeed ee fikirka shabaabiga ah qaadatayay mustaqbal aakhiro iyo adduunyo midna ma jiro shabaabig ka soo noqdo dowladdiina iyo dadkiina iyo dalkiina diyaaray idin yihiin inay idin cafiyaan inay idin soo dhoweeyaan inay wixii maxaanku raa dhibaataha idin gaaray idinka xalliyaan cabsida aada qabtaanna ay idinka saaraan laakiin shabaab ama twitter ha geliyo ama facebook ha geliyo wuxuu doonaa sheegay dowladdaani waa ka mug weyntaa waana ka culus tahay walax shabaab khalqal geli karo ama oo argagax geli karo dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u caddeeyo kalsoonidaas inay qaadaan dowladdiinu maanta miisaankeeda iyo culayskeeda shabaab ma gelgeli karo waa soo gudubta meeshaas shalay ahayd ma aha markii ugu horraysay ururka al-shabaab uu weeraro mid ka mid a dhismayaasha dowladda federaalk ee soomaaliya iyada oo bishii februari ee sannadkan la weeraray isla xarunta madaxtooyada halkaasoo ay ku dhinteen toddobiyo toban qof warbixintaasna waxaa soo jeedinayey maxamed cabdi sandheere haddaba sidee ayay ururka al-shabaab ugu suuro gashay in muddo shan bilood gudahooda uu xarunta madaxtooyada weerar sidan oo kale ah oo u geysto ibraahim xasan daandur ayaa khadka telefoonka ee magaalada colombos ee gobolka ohaayo kula xidhiiray jenaraal cabduqaadir sheekh diini abaanduulihii hore ee ciidanka soomaaliya waxaanuu marka hore weydiiyey sida u arko weerarkii xalay dhacay
runtii weerarkaasoo hadeed waxaa weeye dad raba inaan ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ay aysan nabad ku noolaan ayna dhibaateeyaan horumarkeeda iyo waxqabadkeeda iyo qarannimadeedaba waxayna sameynayaan wax kasta ayay muxuu ahaayeto isku dayayaan ay ku ay ku dhibaateyn karaan jenaraal diini weerarkan waa kii labaad ee lagu soo qaadayo madaxtooyada maxaa isleedahay waa sahlen weeraradani waxaan isleeyahay waxa weeye marka ugu horeysaba waxaa sahlaysa xogta laga hayay nimankaas sameynhaya waa la ogaa inay imaan hayeen waana laga feejignaa ciidamaduna waxay sameyn kareen way sameeyeen laakiin haddii ay wada shaqayn iyo xog isweydaars iyo ciidamo tayaysan ay jiri lahaayeen oo goobta joogaa ma aynan haweysteen madaxtooyada mar hadday haweystaan mar labaadna ma aynan haweysteen waxaa keenaysa arrintaa iyada ah in tayeynta ciidanka iyo xog isweydaarsiga ka dhexeeya ciidamada nabadgelyada ay tahay lagama maarmaan lagama maarmaan inay tahay inay si joogtaa muxuu ahaa ay isu weydaarsadaan xogta cadowga nimankan soo weeraray madaxtooyada waxa ay degan yihiin magaalada mar kasta waxaan maqalnaa howlgallo ciidan ayaa laga fuliyey magaalada muqdisho howlgallada ciidan in hubkaasi lagu soo qabto sooma hayn waad og tahay howlgal kastoo la sameeyo cadowgu intuu meel ku istaaga waa kane kaale qalabkayga iyo alaabtaydii qaado kuma dhahayo wuu qarinhayaa wuu muxuu ahaa si kasta uu ku qarin karo ayuu ku qarinhayaa hase ahaatee taas waxaa looga hortegi karaa iyadoo la kaashado gobolka iyo shacabka degan magaalada ciidamada qalabka sida laftigooduna ay isweydaarsadaan xogta si fiicanna loo tayeeyo waxaa dhacaysa mararka qaarkood iyadoo cadowgii la arkahayo in sarkaalkii booliska ahaa warisgaarsiintii la rabay inaan lagu qalabaynin haddii lagu qalabeeyo qalabkooda loo dhamaystiro ciidankaas si sahlan bay xogtana isugu tabin karaan taasna ay ku daraan wada shaqayn hay-adaha nabadgelyada iyagoo kaashanayo ciidamada waa mahadsan yihin ciidamada amison laakiin waxa weeye ciidamada soomaaliyeed haddaan la tayeynin oo la qalabaynin wax suuragalahaya ma jiro ciidan kasta haddii la keeno oo ajnabiya waxay ka qaban karaan ma jiro haddii ciidanka wadanka u dhashay dalka u dhashay aan la tageynin weerarkoodana la dhisinin gacanna shacabkooda aysan weydiisanin oo shacabkuna uusan gacan siin waxaad leedahay ciidamada soomaaliyeed waa in la tayeeyaa oo la qalabeeyaa wararka qaar waxay sheegayaan in ciidamada aysan dhowr bilood xataa mishaar qaadan marka ciidan aan mishaar qaadan sidee cadow uga hortegayaan wallahi ciidanka soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed dad ka fiican ma jiro iyagoon waxba mishaar qaadan oo baahan bay dalkooda difaaci jireen difaaca hayaana hase ahaatee waxaa lagama maarmaana maadaama cadowgu uu isagu laftigiisu muxuu ahaayeto meelo kaleto iyo wax kale gacan ka helaya waxaa laga maarmaana ciidanka moralkiisa iyo niyadiisa in laga shaqeeyo oo international community egad a u kulli meelaha ayagan ciidamaan keenayna xagga aynin keenayna way ku mahadsan yihiin laakiin waxa weeye midbaan iyo mid kaleba waa dhacaysa haddaan la tageyn ciidanka maxalliga ama ciidanka soomaaliyeed haddaan la tageynin waxa weeye shacabka soomaaliyeedna waxaa rabaa inuu ku tashado ciidankiisa oo tayeysto oo gacanna siiyo waxa weeye nin banaanka ka yimid wax uu kuu qabanayo iyo wuxuu ka qaban karaan ma jiraan waxaana taas keenaya faralkii dhacahaya hadda ama madaxtooyaha ha noqoto ama muxuaha meelaha kale ha noqote wixii difaaca sameynhaya oo ka hortagahayay dadkaas wax dhibaateynaya ama ummadda soomaaliyeed dhibaateynaya waxay ahaayeen ciidamada soomaaliyeed oo si geesinimo leh si geesinimo leh uga hortagay runtii marka waxa weeye waa laga maarmaan inaan ciidankeena tageysano gacanna la siiyo ciidamada ammaanka ka shaqeynaya waxaan kaloo kale ahaan aniga ku bixinayaa oo aan soo jeedin lahaa in muxuu ahaato hadda waad ogsoon tahay muddo wasiirkii amniga weli lama magacaabin waxaa ficnaan lahayd wasiirka amniga shaqadiisii si uu qabsado qof ku haboon in loo magacaabo sida ugu dhaqsaha badan sababta waxa weeye doorkiisii waa maqan yahay waana mid looga baahan yahay doorkaas in la helo waxaan kaloo soo jeedin lahaa shacabka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed qarankiina iyo dawladdiina haddii naadan muxuu ahaayeto gacan siinin oo aanaan difaacanin oo nin fikrad qaraadi wata oo muxuu ahaa aada faraha uga qaadaan oo saa ku fiirsataan waxaad ogaataan adinka iya ini dhaxalsiinaysaa siday ini dhaxalsiisay dhibaato dhowr iyo labaatan sano socotay sida inii dhaxalsiisay waxaan leenahay ciidankiinana gacan siista dalkiinana difaacda dadkan horarka oo horumarka diidan oo diidan qarannimada diidan oo midnimada diidanna muxuu ahaa ka hortaga weli adinkoo isku duuban waxaan rabaa inaan halkaana uga tacsiyadeeyo dhammaan dadkii dhibaatadu soo gaartay baan aada iyo aada uga tacsiyadeynayaa shacab ha noqoto ciidan ha noqoto xildhibaan ha noqoto iyo intii dhamatana allah u naxariisto waana ka tacsiyanayaa faamilkooda v o dana waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa sidaa wanaagsan oo ay igu tabiso ummadda soomaaliyeed hadba wixii akhbaar jirta ama u guwaabiyaan ama wax uga sheegaan ama talada uga diigtaan aada iyo aad baan idinkuna taas ugu mahadsantihi
kaasi wuxuu ahaa jenaraal cabdiqaadir sheekh diini abaanduule hore ciidanka soomaaliya ah khadka telefoonka ee magaalada colombos ee gobolku haya ayuu ugu warramiyey wariyaheena ibraahim xasan daandurey